beeralaydan oo ku dhaqan deegaan lagu magacaabo dawli oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahayaan beerahooda oo ah kuwo ay ku dhiban yihiin dalagyada ay beeraan waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin in loo sameeyo biyo xireen sababo ku aadan daadadka oo u nugul deegaanka kuwaasooy horeyba u saameeyeen dalagyada halkaasi ku yaala beeralaydan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wadaagaan hal ceel oo ku yaala deegaanka iyagoona awoodi waayey inay howlgeliyaan ceelal ku yaala halkaasi dalagyada kasoo go-o beerahan ayaana u suuqgeeyaan degmooyin iyo deegaano kale oo ku yaala mandiqada dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dib u dhac iyo horumar la-aan waxaana ugu wacan sida marar badan la sheego maamulada oo ah kuwo aan ka turjumaynin bulshada dhaqankeeda horumarkeeda diinteeda iyo dadnimadeeda sanad weliba dowladda federaalka ayaa kaalinta koowaad ka gasha musuq maasuqa adduunka